وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفونها يخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
ma ay qadarin alle qadarinta uu mudan yahay markay leeyihiin waxba alle kuma soo dejin waxyi ah qof aadmi ah dheh yaa soo dejiyey kitaabkii uu la yimid muuse oo u ahaa nuur iyo hanuun dadka oo aad idinku yuhuudda ah ka dhigteen qoraallo kala gaar ah aad muujisaan qaar ka mid ah qarisaanna wax badan waxaana la idin baray waxaydan aqoon jirin idinka iyo aabbayaashiin midna dheh allaah baa soo dejiyey markaas iskaga tag iyagoo baadilkooda ku madadaalan